أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa subax sabti ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dagaal culus oo u dhexeeyay ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay bulshada ku kala dhaqan degmooyinka xiindheeri iyo ceelcadde ee wilaayaadka islaamiga gada iyo galgaduud ayaa goobo fagaaraha ku daawaday filimkii lagu soo bandhigay weerarkii taariikhda galay ee kudha madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee koonfur galbeed ayaa ku eedeeyey kooxda riddada inay ka dambeysay dagaallo culus oo murtadiinta ku dhex maray magaalada baydhabo dadweynaha ku dhaqan degmada labaatan jirow ee wilaayada baay ayaa si weyn u soo dhoweeyey furitaanka idaacadda islaamiga andalus oo laga hirgeliyey degmadaas أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaal culus oo u dhexeeyay ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee ceel mashruuc ee degmada qansax dheere oo ka mid a goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay bulshada ku kala dhaqan degmooyinka xiindheere iyo ceelcadde ee wilaayaadka islaamiga gada iyo galgaduud ayaa goobo fagaaraha ku daawaday filimkii lagu soo bandhigay weerarkii taariikhda galay ee kudha aan ku horumarna wilaayada islaamiga ee galgaduud iyo marwaan maxamed xilli saacadihii lasoo dhaafay alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo saartay muuqaal xiise badan oo shaafiyey quluubta muslimiinta ah islamarkaana ay wada sugayeen kaasoo lagu soo bandhigay weerarkii cagmarinta ahaa ay mujaahidiintu u qaadeen saldhigyadii maleeshiyaadka murtadiinta ee jasiiradda kudhaa ayaa filimkaasi waxaa habeennimadii xalay goob fagaara ah ku daawaday bulshada muslimiinta ee ku dhaqan degmada xiindheere ee wilaayada galgaduuda bulsho fara badan oo rag dumar iyo caruur isugu jira ayaa isugu soo baxay fagaara ku yaalla gudaha magaalada kaasoo markii horeba maamulka islaamiga u cilaamiyey in lagu daawan doono aflaam jihaadi ah waxayna halkaasi bulshada kugu yilqabowsadeen dabkii xoogganaa ee murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii kudhaa markii ay soo dhammaatay daawashada filimka bulshada xiindheere ayaa halkaasi kula hadlay idaacadda andalusa iyagoona cabiray muuqaalka ay daawadeen maanta waxaa joognaa degmada xiindheere waxaana ka joognaa meesha aan dhalaha ku fiirsanay maanta waxaa arkaynay filim aad iyo aad nagu cajiibiyey gaalada oo aad iyo aad u kala cararaysa saaxiibadu say iga soo barteen iyaga iyo caato say iga soo carar kaga bateen maanta ku cararaayeen waan arkay waxaan kale naga aad aad naga onay ninkii dadka muslimiinta miskiinta ay dila ciqaabayeen hoobiyaha wax kusoo tuuraayeen taasna waa naga waa naga carigelisay insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa inaan mar dhow gaalada ka soo aari doono muslimiinta inaan usoo aari doono insha allah
bismillah alxamdulilah waxaan maanta joognaa magaalada xiindheere oo aan ku fiirsanay filimkii jasiiradda kudha waxaan waxaa waxyaabaha ay cajab geliyay waxaa ka mid a gaalada oo badda badda dhex gelaysa oo lagu beegsanayo muslimiinta waxaan leenahay ilaahay garabkiina ha galo mujaahidiinta ilaahay diintiisa u jihaadaysa ilaahay garabkooda ha galo gaalada gaalada hartay oo ku dhimo waxaan waxaan waxaan u baaqayaa inay soo toobad keenaan oo kuwa dhadeer dhintay ay ku cibro qaataan ayaan u baaqaynaa
bismillaahi raxmaani raxiim meeshan waxaan ku fiirsanay filan aad iyo aad u cajaaib badan degmada xindheere walaalihii guushan ilaahay oo noogu soo dhiibay waxaan u rajaynaynaa weligood inaysaan iyo si ka fiican inuu ilaahay ku guuleeyo ilaahay rabbi raxmaan ahay intii shahiiday shahaadadooda ha ka aqbalo gaalada xuntaahu madaxyada xiranna insha allahu tacaala saas iyo si ka daranaan u geli doonaa walaalaheena mujaahidiintana aad ayaan ugu tashanaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu guulaha oo ilaahayna siiyey inuu ilaahay noo siyaadiyo alxamdu lilaah gaalada xuntaana insha allahu tacaala meel ay gashaba waa uga dabagelaynaa biidni illaah assalaamu calaykum
halka caawa waxaa ku fiirsanay filan aad iyo aad u xiiso badan oo na soo jiitay waxaan aragnay murtadiinta oo bacaadka afa ku sidato awalna sheegin jiray inay awood buuxa hees- ayaga haystaan allah subxaana watacaala ayaa mahad iska leh oo naga jibiyey awoodda beenta ay sheeginayeen allah subxaana watacaala ayaa awo- awooddiisa ayaa ka fara badan mujaahidiinta waxaan leenahay walaalaheena ayaa tihiin waa noo argudeen ilaahay ajirkiina xasanaadka miisaanka xasanaadka idiin saaro muradiinta waxaa leenahay nin la dagay sidii doqona hadduu dacada laalaasho mar buu dareemaa inuusan darajo lahayne baldahay markuu jabo siduu deerka u jebinayo muuqaalkan ayaa noqday mid shaafiyey quluubta muslimiinta kadib markii kaamirooyinka alkataab ay ka soo muuqdeen maleeshiyaad badan oo maxaabiis ah oo ka tirsan maleeshiyaadka riddada ee liyu boolisa iyo murtadiin fara badan oo isaga firxanaya fagaaraha dagaalka kadib markii ay hortaagnaa waayeen rasaasta mujaahidiinta aad buu u mahadsan yahay marwaan sidoo kale filimkan oo lagu daawaday wilaayada islaamiga ee gadana waxaa warbixintan inooga diyaariyey casaam carafaat allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
halkani waa bartamaha degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga godo ee lagu daawado aflaamta jihaadiga ee soo saarta mu'asasada alkataa'ib iyadoo halkan lagu daawaday caawa filimkii cusbaa ee dhowaan lagu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa new booliska iyo kuwa jubbaland waxaa halkan caawa u soo daawashatay boqolaal ka mida bulshada ku dhaqan degmada ceelcadde iyadoona ku daawaday filimkan aadka u xiisaha badan intuu socday filimkan aadka u xiisaha badan ay soo saartay kataab al akhbaariya ee lagu soo bandhigay xasuuqa maleeshiyaadka murtadiinta ayaa waxaanu mikrofoonka la dhex qaadnay qaar ka mida dadkii usoo daawasho tagay filimkan iyagoona ka warbixiyey filimka ay daawadeen iyo waxyaaba ay ku arkeen filinkan daawanay waa wuxuu tarjumayaa faqudiica daabir alqowmi aladiina dalamuu alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa ku mahadsan waxaan arkaynaa ayaan daawannay ilaahay junuuddiisa iyo addoomihiisa muslimiinta oo ciseeyey iyo kuwii suba haystay inay ilaahay diinkiisa iyo dadkiisa ay la diriraan inuu duleeyey annaguna waa ku qalbi qabowsanay ummadda muslimiinta o dhan baa ku qalbi qabowsaday maasha allahu baan leenay ilaahay mahdi ha ka gaarto cid kasta oo lug iyo arrin iyo talaya teel ku lahaydna ilaahay ha barakeeyo ciddii gaar ahaan uga qayb gashayna ilaahay wax gaar ah ku abaalmariya ciddii ku shahday shahaadadooda allah aqbalo ciddii ku dhaawacantay dhaawacooda allah buskeeyo intii noolna ilaahay ha sugo khayr allah waafajiyo ayaan leenahay ku dhowo waa ku dhowa waa kaa aad iyo aad baan ugu dhowa dareenkayga aad buu u faraxsan yahay walaa aad baa loo xasuuqaya wallah waa ku raaxaysanayna sida gaalada ay u dhammaanayso waa ku raaxaysanayna waxaan leeyahay hore u sii wada mujaahidiinta hore u sii wada dagaalkiina aad ku jirtaan innagana waa idin garab taagana insha allahu tacaala waxaan ugu dacaynayaa kii dhaawacmayna inuu dhaawiciisa uu ilaahay uu caafiyo kii shiidayna shahaadada allah ka aqbal ما شاء الله ما شاء الله ilaahigii kariimka ahaa oo gacmihiisa ku cadaabay gaaladaas iyo mujaahidiintii arrintaas fulisay ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa ayagana madaxooda kor allaha ka dhigo Ee, muslinkoo dhanna waa midda looga baahan yahay inay istaagaan oo ay ka qayb qaataan naf iyo maalbo maasha allahu ilaahay waxaan ugu ducaynayaa ha ka ajirsiiyo jannadii macaanaydna wixii dhintay allah ugu naxariisto oo jannadii macaanayd allah siiyo wixii noolna cizi iyo sharaf iyo guul allah siiyo magacayga awalan waa maxamed cabdulaahi maxamuud Ee, waan dhammaan waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta ah gaar ahaan waxaan sii salaamayaa walaalaha mujaahidiinta ee qalbiyadanada shaafiyey kadib markii aan daawannay wuxuushta iyo saliibiyiinta iyo kuwa calooshooda shaqasiyaalka iyo nimanka la baxay maraykanka u watay siday shacabka muslimiinta u xasuuqhayaan oo guryaha ugu duminahayaan ayaan horay u daawannay lana soconnay caawa marka waxaa daawannay ayagii oo dhufaysadii lagu dumiyey oo lasoo qabtay marka ilaahi subxaana watacaala waa ku mahadsan qalbigayga siduu noqday waxaan ka soo- waxaan ka sheekayn kara maaha daawan waxaan leenahay marka raggii meeshaas galay iyo cid kastoo ka qayb qaadatay tala iyo tila uga qayb qaadatay ilaahay subxaana watacaala ha wanaajiyo hana abaalmariyo wax weynna ha ku abaalmaryo kuwii ku shiidana shahadada allah ka aqbalaanu leenahay wallaahi maasha allah filinkaasi dee waa qof kastoo damiir lagu garanaya maaragtay farxadda iyo sida ilaahay dadkaasi muxuu ah ilaahay cadowgiisa ah oo gaalada difaaca u ah oo sarsarka kufaarta ah sida ilaahay u halaagay dee weligeedna way ahaan jirtay arrintaas marka dareenkanaga aad buu u kiciyey waana ku faraxsanaa mujaahidiintana khayr allaha siiyo aniguna waxaan ku leeyahay halkiis halkoodii ha ka sii wadeeno waxaana way iska baaba'ahayaan marka way baaba'ahayaan insha allah mujaahidiintana halkoodii ha ka sii wadaan iyaguna way iska baabi'i doonaan gaalada xunaa de meesha ku hartayna haddii kuwaan meesha ka tagaan ayagaa iska carari doona wallaahi farriinteeda waxay tahay inay ilaahay u soo noqdaan oo diinkoodii ay u soo noqdaan ay ka baxeen iyo waalidiintoodii iyo dadkooda meeshuu degan yahay iyo cadowga ku soo hogaamin inay dadkooda u soo noqdaan waddankoodana waa ku filan yahay khayraadkooda waa ku filan yahay marka inay ilaahay u soo noqdaan haddii kale haddii wax uun jidkii bay qaadeen way halaagsamayaan marka saasaan leeyahay wallaahi mujaahidiinta ilaahay khayr ha siiyo ilaahay khayr ha siiyo ilaahay baan noo soo diray marka waxaan leeyahay halkiina ka sii wada annagana waa iin ducaynaynaa hala sii hala sii raaciyo saasaan leeyahay wax kaloo harayna ma jiraan waa ku dhaweeye waxaa ku daawanay halkan filan aad iyo aad u xiiso badan waxaana arkaynay murtadiintii gudho lagu xasuuqay oo ayagoo fagaaraha ka cararayay iyo baktigooda iyo maxaabiista meesha lagu soo qabtay oo ooyaya ayaan arkayay gaaladii way jabtay waxaa leeyahay geesiyaasha islaamka guulaysta weligiina gadaal ha marina ayaa leeyahay gumacyaan cabsanin ayaa tihiinoo gumaado har iyo habeen gaalada allaa garabkiina jiro guulna mar kasta waad helaysaana gaalada sidaas u gumaada oo gumaca leefsiiya sida gasiirada gudho aa maanta ugu halaagteen gaaladii uu soo diray axmed madoow axmed madoow waxaa leenahay jab ayaa kugu dhaca maanta ciidamadii aa soo dirsatay meesha ayaa baktigoodii maanta ku daawatay iyo maxaabiistaada ureysi maxaabiistaada ureysi oo maanta waxaa daawatay meesha lagu soo qabtay oo cabaadayo oo ooyayo waxaa leenahay axmed madoow jabkaas jab dumi ayaa kugu xidoon insha allahu tacaala muslimiintii aad ku soo maagtay gumaadka oo habeennimada aad soo maagtay ayaa adigana lagaga arguday insha allahu tacaala geesiyaasha islaamka waxay u taageen har iyo habeen inay u argudaan waxay u taageen inay u argudaan walaalahooda sida loo soo gumaaday inay iyagana gaalada u gumaadaan xale idinkana guuleysta insha allah filimkan ay soo saartay mu'asasada alkataab al akhbaariya ee lagu xasuuqay maleeshaadka murtadiinta ee ku sugnaa deegaanka kudhaa ee wilaayada jubbada hoose ayaa lagu soo bandhigay jabka iyo halaaga ay la kulmayaan maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasoo dhowaan xasuuqyo ka geystay deegaana ka tirtan wilaayada jubbada hoose iyagoona geestayaasha tawxiidka ay u argudeen shacabka muslimiinta ay dhibaateeyeen mahadsanid cazam madaxa maamul goboleedka gaala raaca ah ee koonfur galbeed ayaa ku eedeeyey kooxda riddada inay ka dambeysay dagaallo culus oo murtadiinta ku dhex maray magaalada baydhabo sida warbixintaanu ku faahfaahinaya nuur cali warsame abuushayba murtada cabdilcasiis laftigareen oo ah madaxa maamulka ridada koonfur galbeed ayaa ka hadlay dagaallo laba maalin qaatay oo ka dhacay magaalada baydhabo laftigareen ayaa sheegay in muddo sanad ah ay ka dhowrsanayeen inay dagaal la galaan maleeshiyaad uu sheegay in laga soo abaabulay magaalada caasimadda ee muqdisho kuwaasoo uu ku tilmaamay inay doonayeen inay carqaladeeyaan amniga magaalada baydhabo
wax aad iyo aad looga xumaado yaa shalay iyo daraadbu dhacay wax qarsoonna ma ahayn wax la moogyahayna ma ahayn siday ku bilowdeen iyo siday ahaayeen iyo wixii dadaal lala soo marayna qof kasta oo reer koonfur galbeeda waa ogaa waxaan isku daynay oon isku daynay inaan ka baaqsanno muddo hal sano ah yaan baxnaaninaynay aqli baa imaan doono oday waa ka noogay akhyaar waa ka noogtay siyaasi waa ka noogay madaxdii ugu sarraysay dalkaataa waa ka noogtay ajandaha odayaal dhaqan waa ka noogeen ujeeddada nadaam iyo kala dambayn iyo nabad deegaanadan uma rabnay ahayd hadalka murtadkan ayaa imaanaya xilli dagaallo socday laba maalmood oo geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeedba ay ka dhaceen gudaha magaalada baydhabo dagaaladaasi oo u dhexeeyey maleeshiyaadka maamulka ridada koonfur galbeed iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa la sheegay inay soo abaabushay kooxda ridada iyadoona adeegsanaysa mucaaradka laftagareen maleeshiyaadka koonfur galbeed ayaa ugu dambayntii la wareegay goobihii lagu dagaalamay iyadoo dhinacii kale ay u carareen duleedka magaaladaasi
mahadsanid abuushayba dadweynaha ku dhaqan degmada labaatan jirow ee wilaayada baay ayaa si weyn u soo dhoweeyey furitaanka idaacadda islaamiga andalus oo laga hirgeliyey degmadaas iyagoo u dabaaldegaya soo dhoweynta furitaanka idaacadda ayay boqolaal dadweynea isugu soo baxeen fagaaro ku yaala degmada gaar ahaan agagaarka masaajidka looma kala harin rag dumar caruur iyo waayeelle intaba shucuurta bulshada lama qiyaasi karin oo waxay ahayd mid qiyaas ka baxday oo aan lagu soo koobi karin qoraal kooban oo keliya qofka halkaa ku sugnaa ayaa cabiri karay isku soo bixii ay maalinkaa sameeyeen ree labaatan jiro kadib markii aan aragnay dadaalka dheeraadka ah ee bulshada labaatan jirow ay u sameeyeen furitaanka idaacadda andalus iyo sida shucuurtoodu ay tahay ayay idaacadda islaamiga andalus qabatay barnaamij gaar ah oo aan noogu talagalnay inaan farxadda kula qeybsanna bulshada degmada labaatan jirow waxay idaacaddu qabatay barnaamij dhiiragelin ah dhanka kalena nashaad ah kaasoo ay ku dahaarnaayeen su-aalooyin bulshada la weydiinayay abaalmarino qaali ahna lagu bixinayay waxaana abaalmarinadaasi ay isugu jireen kaarar iyo abaalmarin gaar ah oo ay bixinaysay idaacadda islaamiga andalus waa tahay ee su-aasha ugu horeysa waxaan ku bilaabi doonaa hadduu alle idmo ragga ayaan ku bilaabi doonaa halkan ayuu soo istaagayaa qofka marka su-aasha la weydiiyo marka su-aasha la weydiiyana waxaan ka doonaynaa dadweynaha si nidaam ah oo kala dambeyn ah qofka su-aasha jawaabteeda haya inuu farta taago si nidaam ahana uu soo baxo oo baasha isku dhexyaac iyo barbaryaac aysan noqon insha allahu tacaala gabdhaha meeshooda ay joogi doonaan si gaar ah ayaa looga qaban doonaa haddii ay gabadha ay jawaabta heesana farta ayay taagaysaa waa loo tegayaa meesheeda ayaa codka looga soo qabanaya insha allahu tacaala faysal mahad soomaali oo dhankeyga bidix taagan ayaa barnaamijka igala qaybgalaya hadduu alle idmo su-aasha ugu horreysa haddaan ku bilowno waqtiga ayaan hayo waxaad sheegtaa waqtiyada ay soo galaan wararka idaacadda islaamiga andalus iyo waktigaa saacadda war walba uu soo galo nin baa gacanta taagay tafadal bismillahirrahmaanirrahiim xasan dare ku nool degmada labaad jiro su-aalaas haddii aan iska day maasha allah ma waha wararka ha galo maba ka mid eh lamusaahiraabnima oo war ha galo tolose ibar war ha galo halsahamiignima war ha galo waa tahay su-aashaas jawaabteeda sax iyo khalad waxaan ku soo dhoweynayaa walaalka faysal mahad soomaali
waa maasan tahay xasan cabdiraxmaan abu xasaan Ee, walaalkan su-aashii koowaad ee barnaamijka aan ku daafurnay waxaan weydiinay ee, waqtiyada ay soo galaan wararka idaacadda andalus iyo waxa ay kale yihiin jawaabtiisu waa mid sax ah wuxuuna abaalmarin u helay shan dollar oo e v c ah dhanka gabdhaha ayaan markan u weecan doonaa su-aasha gabadhii taqaana fartumbitaaga meesheeda insha allahu tacaala looga soo qabanaya ragga ma soo dhexgelayso waxayna su-aasha odhanaysaa waxaad sheegtaa barnaamijyada maalinlaha ah ee ka baxa idaacadda islaamiga andalus iyo magacyadooda jawaabta dhanka gabdhaha ayaan ooga fadhinaa gabadhii haysa farta ha taagto halkeeda ayaa loogu imaan doonaa goonaha u soo baxda insha allah yaa haya jawaabta waa laydinka faa'iidaysanaya haddii aad ka jawaabi weydaan daqiiqaddu way socotaa ilaahay hadda gabdhaha kama heenna qof jawaabti hayo waayahay dhanka wiilasha ayaan u wareegaynaa ama ragga jawaabtaas faa'iidaysigeeda yaa hayo wiil baa soo kacay haddii uu ka faa'iidaysan karo gabdhihii su-aashii la weydiiyey tafadal caalamulyoom iyo faafareebka waayahay waayahay faanole maxaa la yidhi fara kama qodno ciyaarna waxaa la yidhi waa gelinka dambe ciyaaru waa midda dambe ama su'aalaha ugu dambeeyaa xiise badan waxaan ku wareejinayaa faysal mahad soomaali Ee, waa maasan tahay xasan cabdiraxmaan su-aashan oo ay xaqa u lahaayeen ee, gabdhaha muslimaadka ah ee ku nool degmada labaatan jirow oo ay soo hareer martay ee, waxaa si ka faa'iidaysi aan ah ee, uga faa'iidaystay ee, wiil dhallinyaro ah oo ka mid ah ee, dadka muslimiinta si gaar ah ee, dadka ka qaybgelaya barnaamijkan jawaabtiisuna waa mid sax ah oo waxaa si maalinla ah idaacadda uga baxa laba barnaamij oo magacyadooda ay kale yihiin barnaamijka caalamul yowm oo toban saac iyo qadar soddon daqiiqo ah oo galabtii baxa iyo sidoo kale barnaamijka faafareebka wararka oo sagaalka habeennimo baxa ama saddex saac oo habeennimo sidaa darteed jawaabtiisu waa mid sax ah waxaana abaalmarin uu helay saddex dollar oo aan ugu talagalnay inaan halkan ku guddoonsiin insha allah intii barnaamijkaasi uu socday waxay idaacadda jaanis siisay qaar ka mida bulshada degmada labaatan jirow si ay u cabbiraan farxaddooda ku aadan furitaanka idaacadda waxaana mid weliba oo goobta ka hadlay uu si farxadii ay ku dheehan tahay u soo dhoweeyey inay helaan idaacadda islaamiga andalus bismillaah ano maayaka bilaaw saad maxamed abuuqor yalyare maybarwe degmada labaatan jarow idaadda eed iyo eedaa dhibanka qabnibe marka ilaahay ka mahadsan alxamdulilaah kurmadi meelo kale koonfurtaasan baana idaadda galaan inta hobu qoyna gabal lan gudhagalihan walba ma dheganob marka insha allahu tacaala ilaahay ka mahadsan kulley laankii maarne ah ka dadaalay maarne kulley waa haddii waalahaada haddii suldaanhaada haddii amiirkan guudhaada kulley jazaakum allahu khayraasan lana insha allahu assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa sidoo kale intii barnaamijka uu socday aan dhankooda jaanis siinay qaar ka mida odayaasha degmada iyo saraakiil ka socotay ciidamada mujaahidiinta ikhwaani lankasta bilaal imigirka fa'iiday sudoy geek wale un raba tuugani idamnin koyti lankasta sheekh muweydiyaas minkaa galaasa samayada eedada dhugusaasa sharka diyaarso lam garajay bogdi ha diyaarso marka ikhwaani maadaama hamaasada ciidanka kaasanto xaalay xaqiiqa dhata shalay shareeday le wala dhidid in shanay amala nagay marka man insha Allah lan kasta musna geek saasan fare wala naarada beentana ni akhriyaay arkaayte wal kala barbaqaan ma wal ni akhriyan yoon meelo halis kadhiko ida islaamiyan in kooti lan kasta kafeedayso insha Allah salaamu alaykum
xafladda furitaanka idaada islaamiga andalus dhammaan may maaranedyen ankamaxdiyaana allah tabaaraka wa tacaala oo nin suurtageli horumarkaas khayrka ah intaas kadib walaalayaal ilaahay mayba anka baagay dadka iimaanka la kahelay mu'miniinta ah cadowga ilaahay iyo cadowga yollayin intiyoo la degaalama nabi calayhi salaatu wasalaam mayba sheegay mayba lahayiila saaray qiyaamaha wayo ka hor yaseef lahayiila saaray muslimiinta marna adduunka roogan meel kasto mayohayo kusuganyin geeka maywaa meeliyo ambaxsada ayang majarta ilaa iyo maywah ilaahay tabaaraka wa tacaala shareecadiisiyo difaacano kitaabka ilaahay indhimadan maahin waxaa xusid mudan in sidoo kale ciidamada mujaahidiintu ay sameeyeen bandhig ciidan oo heer sare ah iyagoo watay mootooyinka loo yaqaana labalugaaleyda sidoo kalena ku hubeysnaa hubka noocyadiisa kala duwan taas oo sii farxadgelisay bulshadii goobta ku sugnayd
الله أكبر الله أكبر
ugu dambeyn waxaa barnaamijka soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee bacay sheekh xamse abujacfar isagoona kelimadan goobta ka jeediyey runtii waxaan dareemayaa farxad aad iyo aad u ballaaran oo u qiimo badan oo u weyn waxaan ku farxaayana waa khayrkii iyo nicmada u soo korortay deegaankan ilaahay subxaana wa tacaala inoo fududay inaan hergelino waa maxay ahayd tooyagleelidda idaacatul andalus ee farceeda labaatan jirow ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan runtii waxaan la qaybsanayaa bulshada meeshaan maanta ku kulantay xafladda ka soo qaybgashay shucuurka iyo dareenka iyo farxadda ku jirta ayaan la qaybsanayaa waxaa la ii sheegahayay dad markii ay maqleen idaacatul andalus oo labaatan jir oo laga daaray oohin la istaagay dadkaas ayaan ka mid ahay waxaa la ii sheegay dad safarro ku jiray safarradaasi baajiyey oo xakaday si ay mar un ay u maqlaan labaatan jir oo ayagoo dhex taagan idaacad labaatan jir oo laga soo daayey dadkaas ayaan la dareen ahay dadkaas ayaan la dareen ahay boqolaalka galabta meeshaan taagan iyo rag iyo dumar iyo carruurba isugu jira iyo weriyaal iyo howlwadeenno iyo walaayaad isugu jira oo ku faraxsan in barnaamijkan la helgeliyo ayaan la shucuur ahay ugu dambeyn haddii aan nahay fariiqii ka socday idaacadda islaamiga andalus ee gaaray degmada labaatan jirow waxaan halkaasi ku aragnay bulsho isku xidhan raggooda dumarkooda iyo waayeeladooda dhanka kalena u baahanaa inay helaan idaacadda islaamiga andalus si ay uga faa'iidaystaan duruusta sharciga ah iyo wararka iyo barnaamijta laga faafreebay beenta iyo barabagandada islamarkaana lagu xardhay runta iyo xaqiiqda guud ahaan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu